wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska hoyooyin badan oo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha ayaa qabta shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan si ay ugu daboolaan baahiyaha qoysaskooda hoyooyinkan ayaa inta badan doorbida shaqooyinka ay xilligii ay doonaan geli karaan si ay wakhti ugu helaan carruurtooda xilligii ay doonaan shaqooyinkaas ayaa waxaa ka mid a adeega ubarka oo ah nooc gaadiid oo sanooyinkan dambe ku soo kordhay gaadiidka yaryar ee ay dadku karaystaan ee waqooyiga ameerika iyo yurub iyo sidoo kale hawsha turjumaannimada barnaamijka haweenka iyo qoyska ah ayaa haddaba la hadlay qaar ka mid a gabdhaha soomaalida ah ee ku shaqaysta ubarka waxaana ay ka sheekaynayaan waxa ay shaqadan ku doorbideen halista iyo faa'iidada wada socda ee ay shaqadani leedahay iyo sidoo kale siday noloshooda u kaafiso gabadhan oo aad codkeeda maqli doontaan oo iga codsatay in magaceeda aan ku soo koobo ubax ayaa marka hore iga sheekaynaysa shaqooyinka ay ku shaqaysato kuwa ay yihiin aniga waxaan ka shaqaystaa laba shaqo mid waxaan ahay turjubaan oo waxaan ka turjumaa isbitaalada kadibna shaqada ii labayso waxa weeye waxaan ka shaqeeyaa huubarka ama shaqada loo yaqaano leftiga labada shaqo waa laba shaqo oo horta self employment ah labada shaqo haddana waxay leeyihiin ilmahaaga waktigaad doontad soo qaadanaysaa waa shaqo waktigaa rabta aada geli kartid ood waktigaad rabta istaari kartid choice ood leedahay middan turjubaanka adaa choice garaysana adaa samaysanaayo appoymentka oo dadka turjubaanada ah ama markay kuu soo diraan emailka waktigaad availableka taad qabsanaysaa middan kale markii aad aanan hayn shaqada turjubaanka meeshan taaganahan ka istaar garaystaa intaan ka shaqeyn karo waan ka shaqeeyaa waan qaadaa dadka marka labada shaq shaqaba waa flexible waxaa isku aadistaa inta badan ilmaha markaan iskuulka geysto cunuga ugu dambeeya markaan draaf garaynaan aclaag wixii ka dambeeyo availabolan ah galabti markay ilmaha soo xaroodaan oon guriga keeno wixii ka dambeeyana waxaan galaa shaqadan kale oo shaqada inta badan five aclaga ku egtahay shaqada isbitaalada habeenadiina inta badan waxaan ka shaqaystaa saturday ama sunday ama friday waxaan ka shaqeeyaa shaqadan huubarka shaqada ubarka waa laba nooc mid dadka oo keliya qaada iyo mid cunooyinka dadka ugu geeya guryahooda markay ka dalbadaan maqaayadaha waa tan mar kale ubax aniga kan dadka unbaan qaadaa gabdho badan oo soomaaliyeedna way ka shaqeeyaan ubarka ama laftiga wo sometimes hoteelada waan isku aragnaa marka qofka ama qaadayaan ama dhigayaan wallaahi waxaan u malaynaa hooyooyinka aad bay ugu fiican tahay because cid kugu qasbaysa ma jirto salaada markaa rabta inaad tukatid waa iska danadaysaa salaadaadiyo aade labada shaqo waa laba shaqo oo easy ah saan adiga aaminsanahay ubax ayaa sheegaysa in iyada ahaan aanay ka bixi karin shaqooyinka kale ee saacadaha go-an la qabto marka la fiiriyo duruufaha iyada u gaarka ah oo ay ka mid yihiin kala daabulista carruurteeda maba geli karaba taas lagama bixi karo waxaa ka bixi karo qof single ah oon ilmo ku xariirin way ka bixi karaan laakiin qof carruur raba inuu marna daabulo iskoolka geeyo marna uu rabo inuu kasoo qaado marna uu rabo inuu cunto u kariyo ma samayn karo shaqo subaxii haddaa intaa nine gahid five kasoo baxdid ama eight gahid afoor kasoo baxdid way adag tahay qof hooyo keligeed ah inay saas samayso gabdho sameeya way jiraan laakiin waxaan u malaynaa inay ama babysitter leeyihiin ama ilmaha aabahood uu la joogo caawiyo aniga hadda keligey baa koriyo ubax kuma ah keli shaqada wadista ubarka ee waxaa jira dumar kaloo badan oo soomaali ah oo ama ku shaqaysta amaba horay ugu soo shaqeeyey gabdhahaasi waxaa ka mid ah gabadhan oo iyadana aan magaceeda ku soo koobayo faa'iisa oo muddo laba sana ah ku shaqaysanaysay adeegga gaadiidka ubarka haddase ka hartay kadib markii ay u wareegtay shaqo kale waxa ay faa'iisa aaminsan tahay in shaqada ubarka ay ahayd mid wax badan nolosheeda kusoo kordhisay waxaa kuu furmaya maskaxdaada kuu furmaysa dad kala duwanaa arkaysaa shaqooyin kala duwanaa maqlaysaa maaragtay experience badan leedaha runtii waxaa ogaanaysaa meelo badan oo wax laga dalbado inay jiraan dad waxa ku dad badanaa kusoo raacayo oo professional kala duwan haysto indhaha kuu furmaayo oo la sheekaysanays ha indhaha kuu furmaayo qof dad badan dadka badanaa way kula sheekaysanayaanba xaggee ka timid waddankee ka timid ha ninkaaga muku ogolyahay inaad shaqaysid oo kale waxay aaminsan yihiin soomaalida inay shaqeynin naagahooda ay aaminsan yihiin weliba dadkaan ajanabiga waxay umaleeyaan in naagaha soomaalida aysan shaqeynin markaasoo kale waxay weydiinayaan ilmo ma haysataa aragtay sida uu ninkaaga u arkaayo kale inaad shaqaysid oo kale habeenkii ma shaqaysaayoo kale way weydiinayaan saas su-aalo badanaa weydiin jireen marka waxaa hadda sheegtay inaad shaqadan aada iska daysay lacagna waad ka samayn jirtay maxaa isbedelay waxaa isbedelay wallaahi waxaa waktiga abaayo waxa waaye shaqo kalaa dalbaday shaqadii kalaa helay shaqadaas kalaa iga iga sii sahlanaatay kan aan sameynayo marka sidaas joojiyey kasako oo khibradda u korortay faisa waxa ay dhiirigelin badan kala kulantay macaamiisheedii oo ay soomaalidu ka mid ahayd wallaahi waxaan arki jiray anig dad igu dhiirigeliyo oo dhaho naag karti badanaad tahay oo si fiican u shaqaysanayso maane wax oo maaragta wax idhaho ma arkin waqtiyo badanaan dad badanaan qaaday soomaaliya waxay maaragtay waxay ku dhaheen dad qaar waxay leeyihiin qofka ugu horreeyaa tahay oo oo dumar aragno maadaama aniga marka waxaab ahaa dadka ugu horreeya oo bilaaba ahaa u k ka bilaaba uber dumar ahaan marka qof qof way yaabi jireen maaragtay mar mar labaadee sawirkay gadaal u fiirin jireen inaa aniga ahay in kale inaas inaa saxsanahay in kale mamar waxay leeyihiin ninkaaga ma kuusoo dhiibe gelin kale oo ama qabanaysaa camal idhi jireen qaara waxaan kula kulmi jiray meesha stickerka laga soo saarto meel waxaa jirta oo gaariyaasha stickerka laga soo saarto oo baajka oo maaragta taxiga marka waxay dhihi jireen adiga miyaa qofka oo sugaaya ballanta markaas waxaan dhihi jira haa waxaa rabaa inaa kasal gaaro shaqada qabatiin oona la arkin intii gaarsiisan tahay macnaha kaftan ahaanaan dhihi jira hase ahaatee waxaa jira halis ay mararka qaar la kulmi karaan gabdhaha wada uubarka waatan mar kale ubax oo sharaxaysa mid ka mid ah halisahaasi waad garanaysaa dadkan way cabsan yihiin aada qaadaysid qof baa aaratuud leh qof baa dad baa fiican markaad soo qaadid dadka isku mid ma aha markaan qaaday idiiduu yidhaahday aniga g b s ka iigu jiraa marka la iisoo diraayo qofka meeshaan geenayo marka markaan rabay inaan geeyo one minute ee ii jirto exidka aan ka bixi ugu yara uma geeynay wadadaanid ee waxaan ku yidhi aniga meeshaan u socdo waa halkan halkanaa la iisoo diray marada igu dha wuxuu yidhi no wadadayda tan ma ahane ka leexo wadada bes waxaan er waayahay xaggee rabtaa because one o'clock choice ma lihi wuxuu yidhi waxaa igeynaysaa highwaygaad ku noqonay highwaygaan kusoo noqday habeenkii dhan saan u waday wuxuu i waxaan ku ir gaas baa iga damay gaas la-aanaan ahay wuxuu yidhi ma qaadan kartid xoogaa markaan socday aan exit ka baxay exitka igu soo celiyey wuxuu yidhi no ow exitkaan ku noqo oon ku noqday exitka kale markaan kasoo baxaayay aan waxaan arkay meel gas station gas stationkaan istaagay wuxuu wuxuu i yidhi markii hore g b s kaaga waa inaad damaysid waxaan ku ihi kayga intaad iska daysid adig kaada gasho marka waxa aan ku socona waa g b s kiisi kayga wuu daaran yahay laakiin kayga shuqulkuma laha g b s kayga waa meel qalada u socda marka meesha gas stationka markaan tegaan aan ka dega gaarigi waxaan ku ihi taleefkaygana waa la dega waxaan ku ihi gaaska dhinacan wuu shaqayn waayo dhinacaasaan rabaa inaa aado wuu soo istaaga wuu fiiri wuxuu yidhi ow gaaska beenaad sheegaysaa waxaan ku yidhi may may been ma sheegaa fiiri markuu fiiriya wuxuu arkay qaybtan inaysan shaqaynayn wuxuu ugu yidhi intuu gaaray ka degay xagga soo istaag xagga soo istaag markuu yidhi gaarigayyaan galay anigana horaan u dhaqaaqo waaba ka tegay dib danba uguma soo noqon qoladiian ribood u gudbiya waxaan idhi nin baasin saas yeelay ninkii noocaas ahaa oo waktigaas aan waday waxay ii sheegeen inay rabaan haddaan haddaan raba inay informationkiisa siiyaan iyo haddii oo ayaga waxay yidhaahdeen nomor ma raacayo huubar dambe ma qaadanayo ninkaas laakiin haddaa rabtid la wadaag booliiska markaa aniga waan iska daaya maba rababa dhib iyo waxaa shaqo ilmahayga iigu filan iyo socod
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadannay gabdhaha wada uubarka iyo waayo aragnimadooda ku saabsan shaqadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya